bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan kusoo dhawaada wararka redio muqdisho uu saaka idiin hayana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geeli ayaa maanta lagu wadaa in la caleemo saaro xilka madaxtinimo ee jabuuti ka oo ay ka qaybgalayaan madaxda gobolka uu ku jiro madaxweynaha soomaaliya oo si diiran shalay loogu soo dhoweeyey dalkaasi jabuuti wasaaradda kalluumeysiga ee dalka ayaa waddo qorshe lagu dhiirigelinayo dib u soo nooleynta ciyaaraha hidaahii dhaqanka taasi oo ay ku sheegeen in lagu gaari karo horumar aada wanaagsan safiirka soomaaliya ee dalka kenya ayaa dalka keenay qalab saadaasha hawada ah si dowladda soomaaliya ay ula wareegto maamulka hawada dalka oo in mudda shirkadda caalamiga ee kao ay ku haysay dalkaasi kenya ciidamada amniga ee dowlad goboleedka puntland ayaa wado howlgallo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyey dili xalay magaalada gaalkacyo loo geystay ganacsado caan ah oo soomaaliyeed hogaamiyaha waqooyi kooriya ayaa sheegay in dalkiisu aanu isticmaali doonin hubka nucleer-ka ilaa iyo inta qarannimadiisa ama qarannimada dalkaasi lagu soo xadgudbo
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda efmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo axada taariikhdani ay ku beegan tahay siddeedda bisha shanaad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka intaasi waxaay dhegeystayaal qodobadii warkayaga ugu door koroona haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geyle ayaa lagu wadaa saakay in loo caleemo saaro xilka madaxtinimo ee dalkaasi kadib markii dhowaan uu ku guulaystay doorasho madaxtinimo oo dalkaasi ka dhacday waxaana ka qaybgalaya madaxda gobolka uu ku jiro madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo shalay si diran loogu soo dhoweeyey dalkaasi jabuuti wariya ayaga makaayil rashiid bare oo ku sugan dalkaasi jabuuti ayaa arrimahaasi ka hadlaya aad iyo aad waa mahadsantahay maanta waxaa ka socda xarunta guriga ummadda ee caasimada waddankan jamhuuriyadda jabuuti kulan oo ay isugu yimaadeen madaxa dhufka badana uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba madax kale oo ka socota maamulada somaliland iyo puntland waxa ay ujeedada halkan u yimaadeen ay tahay inay ka qeyb qaataan caleemsaarka madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle waxaana madax kale oo iyana aada u fara badan oo isugu jira ra-iisul wasaarayaal iyo madaxweyneyaal ay ka imanayaan wadamada africa qaybo badan oo ka mida iyo weliba wadamada carabta iyadoo inta badanna qaybaha kala duwan wadanka jabuuti maanta gebi ahaanba shaqooyinka laga fadhiyo iyadoo dadkuna ay si weyn uga nasanayaan howlaha shaqada waxaa sidoo kale soo buuxdhaafiyey goobtan qaybaha kala duwan ee madaxdaasi oo iyagu ka kala socda wadamo aada u fara badan waxa joogu yahay mid aada u degaan marka loo eego dhinaca amniga oo ciidamada wadanka oo dhan ayaa waxa ay qaybo kala duwan oo dalka kamida ka samaynayaan heegan guud oo dalka uu ku jira maanta iminkana waxaan ku sugannahay goobtii caalemasaarka uu ka dhici lahaa goobta waa goob aada looga shaqeeyay marka arrinta qaabka ay u diyaarsan tahay iyo weliba hanaanka soo dhaweyneed iyo weliba shaqaalaha goobta ku sugan iyaguna ah kuwa u diyaarsan qabashada shaqada oo runahaantii lagu tilmaami karo inay yihiin dad aada waajibaadkooda duganay marka maanta ay dhacaysaa arrintaasi waxaa kasoo qeybgelaya madax fara badan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ayaa la caleema saaraya madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo weliba madaxweyneyaasha maamulada somaliland puntland iyo weliba mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa jabuuti ku sugan dhaantooda oo dhammaantood bay yidaarsan marka loo eego dhinacyada kalena waxa ay dadku si weyn maantay magaalada ay u tahay mid fasax ah dhaqdhaqaaqa gaadiidkaad buu yahay waxaa kaloo dadku ay ka fadhiyaan dhammaanba shaqooyinkoodii waxaana run ahaantii aad dareemaysaa in maanta ay xaalad tahay xaalad aada run ahaantii u farxad gelinaysa qof walba oo jabuuti ku sugan iminka waxaa la jooga jamaal oo isagu ka mid ah qabanqaabiyaasha hawshan aadka u ballaaran kana mid a madaxda waddankan jamhuuriyadda jabuuti jamaal ka waran basaaka sida u socda dabcan maanta waa maalin weyn waa maalin aan si weynay waa maalin aada loogu diyaar garoobay waa maalin ay dhammaan ummadda reer jibuuti iyo ololaha geeska afrika oo dhan ay si gaar ay u fiirinayeen jamhuuriyadda jibuuti oo ay taniya ilaa shalay ilaa daraad ay madax fara badan iyo wufuud badan oo ka socota caalamka ururada dawliga wadamada jaarka wadamada asxaabta iyo walaalaha aan nahay ee si balaaran aga soo qaateen oo media fara badanna maanta halkan uu kabargaraynayo Eh, waa maalin eh, si balaaran laiskugu diyaariyey iminkana waktigii lasoo gelayay ayaa lagu dhow yahay Eh, si baaxad weyna dee kolley waa warbixinta waa lagala socon doonaa Eh, warar badan oo reer muqdisho ay ku farxaan Eh, inoo joog ismaaciilow soomaali aadageed inta u hiiliyaan tahay iyo baaqi mudda reer jibuuti oo meel keliya haatay eh, isugu yeeshatay Eh, waxaan rajaynaynaa reer muqdisho maanta inay si fiican ay nolol fantasii doonaan Eh, inay si fiican ay nala wadaagi doonaan farxaddeeda taasaan aaminsan nahay farxadda ummadda jibuuti iyo baraadhaheyga inuu yahay mid ay ummadda soomaalida ayla leeyihiin aad u mahadsan yahay kaasi waxa waa sanaal oo kamid a qabanqaabiyaasha xafiladan aadka u ballaaran ee lagu maxaanaba saari doona madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti run ahaantii inta waxaa lagu wadaa in madaxda soomaaliya oo uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ay dhowaan yimaadaan markaa si rasmiya ay xafladani u furanto waxaana si toosa iminka ugu sugan goobta shirku ka dhacayo qaybaha kala duwan ee qabanqaabiyaasha oo moogtahay run ahaantii aad hawshooda aada mudayna ogaadagi
aad iyo aad u mahadsan yahay wariyahayaga makaayil rashiid barre oo ka hadlayay ayuu ahaa munaasabadda maanta lagu caleema saarayo madaxweynaha dalkaasi jabuuti mudane ismaaciil cumar geele oo mar kale dib loo doortay wasaaradda kalluumeysiga ee dalka ayaa wada qorse lagu dhiirigelinayo in dib loo soo nooleeyo ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka taasi oo ay ku sheegeen in lagu gaari karo horumar aada wanaagsan wasiirka kalluumeysiga kheyraadka badda ee xukuumadda federaalk iyo soomaaliya mudane maxamed cumar ceymooy oo hadal kooban ka jeediyay xaflad lagu soo bandhigaya ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee dalkeena ayaa xusay in wasaaraddu ay dhiirigelinayso dib usoo nooleynta dhaqanka ayna ka qayb qaadanayaan barnaamijyada lagu horumarinayo dhaqankeena kooxdan waxyaabaha ayna tustay ee maanta meeshan ay kusoo bandhigayso waa waxaanan iloobi karin waxaa waa waxaanan zamanan aan arkin waana u baahan nahay sida hadda uu sheegay xildhibaankii iga horeeyey sidan oo kale in ay marar badan ay lagu soo celceliyaan maxaa yeelay hadaladooda abaalka qaabkiisa ayaa waxaa ka mid ahaa ma fiirisaano quryeenay buulanow buul baydhaba jannaay qasax dheere laa iyo dinso maxaa u taariibaysaa waa murti muhiim ah kuwa waxaa fiican sideeda waxyaabaha qaarkeed ee wax laga fiiri maxaa yeelay marxaladda maanta la joogo waxaa meesha ka baxay ee ummadda soomaaliyeed ay wada dareensan tahay hiddaha iyo dhaqanki dhaqan oo dhan ayaa wuxuu kusoo koobnay ciyaarihii markaad fiiriso telefishinada mid kastaba ciyaar la yidhaahda keliya dhaanta aawa ciyaarihii kale ciyaarihii kale ee dalku uu lahaa oo dhaqanka oo nuucyadooda kala duwan ee soomaaliya o dhan laga ciyaari jiray aawo kuwii goboladan dhexe aawo kuwii shabeellooyinka aawo xaggee ka baxay saas darteed waxaan leeyahay waxaan maanta aad iyo aad ii farax gelinaya arrintan curdanka ah ee jiri jirtay ee uu hormuudku ku yahay injineer shaksaar inay hore usii socoto ee lasoo bandhigo ciyaarihii la yaqiinay ee hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee gobollada soomaaliya ay lahayeen gobol weliba waa la yaqaanaa ciyaaraha uu caanka ku yahay lama hayo waa soo dhaweynaya hogaanka cilmi baarista dhaqanka iyo nabadda waa bilow waa ballanqaadnay waa taageeraya waana taageeraynaa laakiin waxaan rabaa idinkana naftigiina inaadan kala daadanin ee aadan caajisin firfircoonida iyo wanaagga iyo wadajirka ee aad ku bilowdeen ku socda annagana waxaan ballan qaadanaa garbihii aad ku duulaysaan oo garbiina taagan inaanu noqono hadduu alaanta
safiirka soomaaliya ee dalka kenya ayaa faahfaahin ka bixiyey qalabka saadaasha hawada uu ka keenay dalka dalkaasi kenya si dowladda soomaaliya ay ula wareegto maamulka hawada danjire maxamed xasan danjire jamaal maxamed xasan safiirka soomaaliya ee waddanka kenya oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa xusay in qalabkan uu ka keenay dalka kenya ay yihiin kuwii lagu shaqaynayay hawada soomaaliya uuna ku wareejin doono wasaaradda shaqada ku leh maalinta biritaan safiirka uu ka hadlaya arrimahaasi waxaa hadladiisa ka mid ah bismillahi raxmaan raxiim maanta saad ujeedeen waxaan keennay qalabkii qayb ka mid a qalabkii maamulka hawada soomaaliya oo u baahneed si loogu soo raro muqdisho oo looga keeno kenya nairobi qalabkan keeno qalabka qaybtii saadaasha hawada insha allah waxaan rabnaa isniinta inaan si rasmi ugu wareejino wasaaradda gaadiidka iyo hawada marka waxaan ka codsanayaa inaad dhammaan miidiyuhu yimaadaan si ay uga qayb qaataan xafladdaas wareejinta qalabka lagu wareejinayo skama iyo wasaaradda qalabkan waa wuxuu muhiimad weyn u leeyahay sidii soomaaliya ay ugu soo wareegi lahayd inay hawadeeda ka maamulato waddanka gudaysa hadda waa ogtihiin nairobi yaallah aada un akawa gacanta ku haysa si ay ugu soo wareegi lahayn qalabyo ay qaybtan ka mid tahay ayaa loo bahay inta kalena waa soo socdaan haddii alleedma ku dadaalna sida ugu dhaqsaha badan inaan u keenno oo u soo wareejino wixii faahfaahina iyo wixii macluumaad oo arrintaa ku saabsan waxaad kala xiriiri kartaan hay-adda iskama ama xafiiska nairobi ee safaaradda soomaaliya wixii aan qaban karno oo qaban hadaalanno si aan waqtiga ugu fudud oo ugu dhow aan loo soo wareegno hawada maamulka hawadeenna oo ka mid a qayb weyn oo ka mid a qarannimada soomaalida aad baa mahadsan tihiin insha allah isniinta ayaan sarfi doonaa qalabkana hadda waxaa lagu xireenaya xafiiska xafiisyada dowladda wasaaradda waa mahadsantihiin
ciidamada amniga ee dowlad goboleedka puntland ayaa wado howlgallo lagu baadigoobayay dadkii ka dambeeyey dil xalay magaalada gaalkacyo lagu geystay allah u naxariista ee ganacsada caan ahaa oo lagu wado saakay la-aaso cabdirasaaq maxamed axmed ayaa arrimahaasi inooga warmay
allah unaxariistayaha magaalada gaalkacyo lagu toogtay injineer cumar cabdille oo loo yaqaano cumar ee kamid ahaa ganacsatada gobolka midig ilin ahaa gudoomiyihii ganacsatada gobolka midig ee puntland allah unaxariista umadayaa la sheegay inay tagteen oo kubaysan uu ka soo baxayay masjidka lagu magacaabay salaama kana hoteelka online ee wadadii magaalada gaalkacyo labadooda sababta dilkiisa ka dhameysay mana jira haatan hore kasoo baxay mas-uuliyiinta maamulka gobolka midig ee puntland isla markaana ku xesan dilya marxuumkani la dilay allah unaxariiste iyo tawaa loo dilaa ilaa haatan cid laga hadlay eeda jirin halka kale gaalkacyo gaalkacyo kamid ahaan jirtay meelaha duleedka ugu faraha badan looga dar soomaaliya ganacsatada ilmoodinka iyo bulshada dheeraheeda kala duwan sida waxgaradka iyo saraakiisha ciidamada ama maamulada ku jira mas-uuliyiintooda balse halkan ayaa waxaa muddo waxaa ku yahay laga soo wareegay dulalka caynan sare ay ka dhacaan magaalada gaalkacyo marka laga reebo qaraxyada timidaabyada dhowaan ka dhacay wadooyinka magaalada gaalkacyo xaaladdu maanta way degan tahay mana jiraan wax wara ka soo baxa mas-uuliyiinta maamulka marka laga reebo baaritaanada wadaan ciidamada sida la sheegay mudooyinkan gaalkacyo ay ka dhac xaaladaasi sidoo kalena maamulada galmudug iyo puntland iyagu siyaabo kala doona doonaya la shaqaynaya howla ammaanka magaalada gaalkacyo meelaha ay kala maamulaan marka xaaladdu waa degan tahay marka laga rabo baaritaanada ciidamada wadaan iyo doonihii qolku ka dhacayo haatan sida lagu sheegayo inkastaana tegin sida raadka labadooda lagu sheegayo ay ciidamada weli baaritaano ka wadaan maleeshiyaadkii dilka geystay ma la soo qabtay mase goobta ay ka baxsadeen weli lama sheegin cid loo soo qabtay halkaasi waa baxsadeen maamulkuna weli ma sheegin inay usoo qabteen balse waxaa sameeyey weli baxaa baaritaanadaasi wixii warar kusoo kordhana kollay waa usoo gudbinayna bulshada maadaama ilaa haatan wax wara maamulka ka soo bixin meelooyin kooxii dilkaasi geysa halkay u baxseen iyo goob ay ku tageen midna
webiga shabeelle ayaa fatahaado horlaa ka geystay deegaano dhowr ah oo ku teedsan webiga kuwaasi oo dadkii deganaa ay isaga barakaceen gaar ahaan tuulooyinka hoos yimaada degmooyinka mahaddaha iyo jawaar ee gobolka shabeellaha dhexe abuukar bacadle ayaa arrimahaasi saaka iyaga warmay waad mahadsan tahay webiga shabeelle wuxuu ka fatahay deegaana ku dhow magaalada jawaar oo weliba si aada ugu gudhow oo ku jira wax ka yar laba kilomitir halka lagu magacaabo birma center bayaxaaw iyo harqayle iyo deegaano kale webiga shabeelle fatahaad ka sameeyey deegaanadaasi birma center waa halkii beerihii qasabka lagu beeri jiray warshada isamaay beeraha qasabka ay ku beeri jireen kutarka soo saari jiray marka fatahadan ayaa dadka dhammaan tuulooyinka aan kuu sheegay deganaa ka barakaceen sidoo kale dunyo fara badan ayaa fatahadahaasi halkaas ku jireen beero fara badan oo xilliga guga dadku ay beerteen ayay cagta marsiiyeen marka weli fatahad way socotaa degaan horla ay kusoo leedahay sidoo kale waxaa fatahaday ka dhaca degmada mahadaay deegaana ku dhadhow halka lagu magacaabo hurwaa iyana fatahaddu way socotaa marka wasiirshabeelle deegaanadan wuxuu ka bilowda fatahaad marka fatahaadani ayaa siyaabo kala duwan loo aaneynayaa dadka qaar waxay sheegayaan in dad ay jiraan weli fatahaadaasi ku sameeyey oo weliba dacladiisa jebiyey si ay beero dhul beereed fara badan ay biyaha isu gaaraan dadka waxay sheegayaan dad malayga dabta in ay ayana fakiriyeen si biyuhu ay dhul baaxada u jirta ay malayga uga helaan marka siyaabo kala duwan ayaa dadku macnaynaya saas way fatahaaduhu way socdaan deegaano fara badan oo aan kuusoo sheega socda iminkana waxaa sarka ay u saaran weligu turooyin lagu magacaabo bacadley sugaarey maandheere iyo deegaano kale dadka ku nool ay kheyra dhaarmaan gobashada dhex soo gaarsiinayaan marka fatahaadani waa fatahaad ku su-aaleysa xilli bil wax ka yar deegaanada ay biyo la-aan ka jirtay oo ay in badan biyo la-aan ka cabanaya saarta iminka roobka guga ayaa istabadjooga deegaanada ugu da-aya ay fatahayaan marka dadku barkac weyn ayay sameeyeen bacadle ilaa iminka ma jirtaa wax khasaare dhimashaa uu fatahaada webiga shabeelle geystay
khasaaraha dhimashada geeyey waxa uu ku geystay biyo fara badan iyo biyaad fara badan ayaa tuweenkaani uu fatahadan ku laayeen wax dad waxayba yaraatay laysoo sheegin weli fatahaadani ayaa loo rabeen ku jirta deegaanadan uu fasaaday dadka oo aan horey ugu sii sababashaysan in fasaadu ay ku dhacayso marka fasaadaas ku geeriyadalsheega ka hadhee biyo fara badan jeer fara badan ay fasaadaani disha sida la sheegay maamulka degmada jowhar iyo kan gobolka shabeellaha dhexe ilaa iminka maxay ka qabteen khasaaraha fatahaada u geystay maamulkadegmada fatahadii inta aysan dhexin kahor ayay wacyigelin dadka tuulooyinka degan u sameynayeen warbaahinta ku taalla magaalada joor ayay kala hadlayeen sidoo kale deegaanadaasi dadka ku nool amba guddoomiyaasha tuulooyinkaasi ayay u sheegeen in haddii ay arkaan weli shabeelle goobo oo fatahaad ka sameyn rabo in ay soo wargeliyaan si halkaasi loo gurmado oo halkaasi weliba jawwaano waxaa jira loo diyaariyey in biyahaasi lagu celiyo oo maamulka uu keydiyey marka si kelis ay ku dhacday oo maamulka lama soo gaarsiin marka ay fatahayaan saa hatee iminka maamulka dadaal weyn ay u gelayaa inkastoo dhinaca lugta lagu geli karin goobahaas sidaas ahatee doonii la adeegsanayo oo lagu gaaraya goobahaas maamulka dadaal aad weyn ayuu wadaa hase ahaatee fatahaadu si weyn ayay maamulka sheegeen in ay ayaga uga tan badan tahay oo ay u baahan yihiin in gacan laga siiyo
aad iyo aad u mahadsan yahay wariyaheena abukar bacadle ayuu ahaa oo iiga waramayay fatahaado horleh oo webiga shabeelle u ka geystay tuulooyin hoos yimaada mahadaay jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe halka warkaasi udan kaga imaanaya dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya hogaamiyaha waqooyi kuuriya ayaa xusay ama tilmaamay in dowladdiisu aydan isticmaali doonin hubka nuclearka ilaa iyo intaa laga soo xadgudbayo qarannimada dalkaasi sida ay ku warantay warbaahinta dowladda ee waqooyi kuuriya waqooyi kuuriya ayaa tijaabisay hubka nuclearka sanadkii labada kun iyo lixdii kadib markii ay ka baxday heshiiska caalamiga ee lagu xadeynayo samaysashada hubka nuclearka sidoo kale waxay dhowr jeer ku hanjabeen inay weerarayaan ama duqeymo ku qaadayaan dalalka koonfur kuuriya iyo maraykanka haddii aysan joojinin dowlatuska military iyo waxa ay ku sheegeen daandaasi ay ka wadaan dhinaca koonfur kuuriya ee gaaraan labada xad ee wadaagaan waqooyi kuuriya iyo koonfur kuuriya hogaamiyaha waqooyi kuuriya kim john un ayaa waxa uu xisbigiisa u sheegay in xukuumadda pyongyang aysan marnaba adeegsan doonin ilaa iyo inta lagaga soo xadgudbayo qarannimada dalkaasi dhegeystayaal warkii waad kala socotay radio muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya waana intaa ciddii uu sheegay in warkeena waxay dib ugu heli karaan bogga internetka aynu ku leenahay ee radio muqdisho dot net